بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى
magaaladani mombaaso ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka iyo luuqadda carabiga oo ay soo qaban qaabisay dalladda horumarinta manaahijta islaamiga ee dalkani kenya tartankan ayaa waxaa ka soo qayb galay shan ismaamul goboleed oo ay ka mid yihiin ismaamul goboleedka gaarisa nairobi mombasa kwale iyadoona tartanka arday gaarisa ku dhowaada konton arday ay ka soo qayb galeen done well and what need to be kaalinta koowaad oo ay tartankan ardada ay ku tartamayeen shan juus oo qur-aanka kariimka ka mid a ayaa waxaa galay xamse maxamed madoobe oo ka socday iskuulka nuur al azhar ee magaalada nairobi halka uu kaalinta labaad galay ibraahim shariif abubakar oo isna ka socday iskuulka rayaan academy ee magaalada nairobi oo hoos yimaada dallada iskuulada ee rabani Ee, magacayda waxaa waayo waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan maxmed isaaq waxaan ahayd dhaaraktaha iskuulka nuurul azhar integrated academy ku yaala nairobi khaasatan xaafadda comrok Een, maanta aad baan ugu faraxsanahay waxaa noo socday competition ama tartan ay qabanaysay een, een, icd icdc waa aad iyo aad baan ugu faraxsana maanta shucuurteeda lama soo koobi karo Een, waxaan ku guuleysanay een, ta- qur-aankii qaybta qur-aanka ayaan maasha allah number one ku soo baxnay waana aad baan ugu faraxsanahay haddaan ahay anigoo ku hadlahayo een, afka iskuulka nurul azhar Ee, waxaan ka mid ahay macalin macallimiinta diiniga khaasatan mudiirka ee, iskuulka rayaan academy oo ku yaalo xaafadda islii 8 street Ee, kaalinta labaad ayaan alxamdulilah ku guuleysanay ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa Ee, insha allahu kulley tookada kale hadduu ilaahina gaarsiiyo insha allah waa kasoo qaybgeli doonaa saas oo ku faraxsannahay alxamdulilah waa kan sheekh xasan sugu oo ah guddoomiyaha dalladan oo isagu inoo sharxaya tartankani awalan alla subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh ee, na waafajiyey inaan macnaha tartan ee, qur'aan iyo luqa alcarabiya inaan ku qabanno ee, magaalada mombasa ee, markaska la yidhaahdo sheekh zayd ee, iskoolada ka soo qayb galeen waxay ka kala yimaadeen meelo kala duwan oo iskuullada integratedka ah ee, ay ka mid tahay garis ee, nairobi ee, kwale iyo mombasa taqriiban shan county ayaa tartanka ka qayb galay ardaydaasna waxa- taqriiban waxay dhanaayeen konton iyo dhowr marka alxamdulilaahi waa awalu mara waa markii u horeysay ee, arrinta iyada munaasabadaas munaasabo oo si fiican u dhacday noqotay ee, aad dadkan aad u ta'athiirisay
dhinaca tartanka luuqadda carabiga ayaa kaalinta koowaad waxaa galay xudayfa cabdiraxmaan xirsi oo ka socday iskuulka young muslim ee magaalada gaarisa magacayda waxaa laa maxamed sheekh axmed cabdulaahi istanbul waxaan ahay mudiirka madarasada ee muslim academy waa iskuul qadiim ah oo dad fara badan ay kasoo takharujeen oo qaar qaar ay siyaasi yihiin waxaan aad u faraxsanahay maanta inaan ku guulaysanay tartanka ka dhace eh, sheekh zayd challenge home oo aan ku guulaysanay maadada carabiga Eh, waxaan aad u faraxsanahay inaan maarata ku guulaysanay maadadaas waxaa ku guulaystay yar la yidhaahdo maaragtay xudayfa cabdiraxmaan xirsi ama xudayfa sheekh cabdiraxmaan wardheere waxaan aad ugu faraxsanahay inuu maaragtay guusha u keenay waxaan mahad dhammaan u celinaya maaragtay maamulayaasha iskuulka iyo maarata waalidiinta iyo macallimiinta oo maaragtay kaalin xooga ka qaatay meeshaas waxaana aad ugu faraxsanahay maanta iyo ay reenreen iyo farax badan aan maaragtay anoo maarata maamulaha iskuulka ee muslim academy tartankani qur-aanka kariimka ee lagu soo gebagabeeyey magaaladani mombaaso ayaa wuxuu gogoldhig u yahay tartamo noocan iyo kale ah oo loogu baaqay inay qabtaan sidoo kale madaarista isku dhafka ah ee lagu barto mahadiga iyo diinta ee dalka si markaasi loo horumariyo barashada qur-aanka kariimka iyo weliba sidoo kale fahamka diinta islaamka taasoo horey u koobneyd madaarista xifdinta qur-aanka kariimka oo keliya maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombasa